أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabil akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo qaybtii labaad sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah warbaahinta reer yurub ayaa aada u hadalhaysa horumarka ballaaran ee mujaahidiinta bariga afrika ku tallaabsadeen iyagoona dhanka kale ka dayranaya masiirka kooxda ardada soomaaliya in ka badan afartan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya taliyaha booliska kooxda ardada soomaaliya ayaa shaaciyey in boqolaal ka mid ah maleeshiyaadkooda ay ka soo firxadeen furmaha dagaalka kadib markii ay u adkaysan waayeen weerarada mujaahidiinta bulshada ku dhaqana magaalooyinka ceelbuur iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo gedo ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataabi ay soo saartay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay afarta bisha shabaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo uga door karoonayay intaasi ayan haatan isagii oo dhan kataabil akhbaari ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo qaybtii labaad sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah xasan cabdiraxmaan abu xasan oo soo daawaday isdaarkaasi ayaa ay warbixintan inooga diyaariyey
fideogan oo la daawan karo muddo ku siman siddeed daqiiqo islamarkaana uu baahiyey kanaalka kataayib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose degmada owdhiigle oo ka mid a degmooyinka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa ka mid ah goobaha lagu soo bandhigaya filimkan waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan degmada awdheegle oo ku roondeynaya dhammaan waddooyinka soo gala magaalada iyo kuwa ka baxo iyadoona sidoo kale dadka muslimiinta lagu arkaya fagaaraha degmada kuwaasoo sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ay u suura gashay in si nabadgelyo ah ay salaada ciidda ugu tukadaan degmada awdheegle waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo sita raayada towxiidka iyo bowrar yaryar oo ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid yihiin laa cisata ilaa biljihaad laa salaama bilaa islaam iyo erayo kale deegaanka kuunye barrow iyo sida looga ciiday ayaa lagu soo bandhigayaa filimkan waxaana la arkayaa boqolaal muslimiina oo isugu soo baxay mid ka mid a fagaarayaasha deegaanka kuunye barrow halkaasoo uu kula hadlay sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ah culummada mujaahidiinta الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحن الله أغشبرنا أمنك إيا عافماتك نصرك إيا عزده ramadaankii oo khayr noogu bilowday khayr noogu dhammaaday kaanat shahru ramadaan shahra alintisaaraati waalcizati waalbutuula allah subxaanahu wa tacaala waxa uu noo yeelay bil ramadaan oo nasri iyo cizo iyo tamkiin ayuu allah na siiyey subxaanah qaala tacaala fii kitaabi alcaziiz wa huwa asdaqu alqaa'iliin lilahi alamru min qablu wa min bacd ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون sidoo kale qaar ka mid a bulshada deegaanka kunya barrow ayaa filimka ka soo muuqanaya iyagoo ka warbixinaya sida looga ciiday deegaankooda walahi si aad iyo aad u wanaagsana lagu diyaargaroowaa farxad maasha allah reereen si wanaagsan bashbashii barwaaqo maasha allah ciidda aad bay u fiican tahay maasha allah si fiican u dhacaysa alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan Ee, maasha allah aad oo hawsha u kala socotaa يا جسور الإخاء عانقي جسرنا وامتطي صهوة وانت deegaanada ugunji iyo mubaarak ayaa ka mid a deegaanada lagu soo bandhigaya filimkan uu baahiyey kanaalka kataaib al ikhbaariya waana qaybtii labaad aflaamta laga soo saaray sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga تحفظكم ترعاكم حفلكم يا ناس كم يحلى برؤياكم وعين مولانا تحفظكم ترعاكم
mahadsanid abuu xasaan warbaahinta reer yurub ayaa aada u hadalhaysa horumarka ballaaranaya ay mujaahidiinta bariga afrika ku tallaabsadeen iyagoona dhanka kale ka dayranaya masiirka kooxda ardada soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare warbaahinta faransa tenfor oo soo xiganaysa warbixin ay diyaarisay wakaalada wararka ee a f b ayaa sheegtay in awoodda kooxda ridada soomaaliya ay sii weegmayso islamarkaana uu isa soo tarayo walaaca laga qabo in mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay la wareegaan guud ahaan dalka soomaaliya dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda ridada soomaaliya ay wajahayso caqabado ay ka mid yihiin dhabarjab xoogan oo ka haysta saaxada dagaalka iyo weliba taageeradii ay u fidin jireen maraykanka iyo midowda afrika oo haatan u muuqata mid sii yaraanaysa sida lagu sheegay warbixinta a f b warbaahintan laga leeyahay dalka faransiiska ayaa soo hadal qaaday guulihii ay mujaahidiintu ka soo hooyeen labada shabeelle iyadoo deegaanadii raayada laga taagay ee ka tirsanaa labadaasi wilaayo ku sifaysay goobo muhiim ah oo labada dhinac kaga beegan caasimadda soomaaliya ee muqdisho matt brayden oo ah falanqeeye ku takhasusay isku dhacyada ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay ka caado dhigatay in mar walba oo fooda laysdaro ay goridda la laadiso had iyo goorna ay farxadaan marka lagu kulmo furimaha dagaalka halka mujaahidiintuna u hamuun qabaan ayuu yidhi soo afjaridda cadowgooda waxa uu xusay matt brayden in kooxda ridadu ay lumisay dhul istaraatiiji ah oo ay ku jiraan saddex ka mid ah afarta buundo ee shabeellaha hoose islamarkaana haatan aanay jirin awood u hartay kooxda riddada maadaama ay furimaha dagaalka ku shubtay askarta booliska iyo kuwa xabsiyada ilaaliya ee asluubta waxaan aragnaa caddeymo muujinaya ciidan isku dhexyaacsan oo dib u guranaya sidaasi waxaa a f b u sheegay matt brayden waxaana uu intaasi raaciyey in dadka reer muqdisho ay haatan filashadoodu tahay oo keliya inay arkaan mujaahidiinta oo la wareegay guud ahaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho matt brayden oo muujinaya liidnaanta awoodeed ee kooxda riddada ayaa tusaale u soo qaatay weerarkii uu sida dirqiga uga badbaaday xasan gurguurte ee dhowaan isaga iyo kolonyadii uu la socday ay mujaahidiintu ku beegsadeen afaafka hore ee madaxtooyada oo uu ku sifeeyey howlgal bannaanka keenay awoodda xooggan ee mujaahidiintu ku leeyihiin gudaha caasimadda muqdisho warbixintu waxay sidoo kale xustay in walaacaasi ku gadaamin kooxda villa soomaaliya ay u dheer tahay khatar ah in la dhimo taageeradii lala barbartaagnaa ee ka imaanaysay dalalka shisheeye iyadoo weli aanay washington xaqiijin kaalmadeeda dhaqaale ee ku aadan duulaanka ee u s om kaalmada amniga ee dowladda waa la jaraya gaar ahaan kaalmada maraykanka tabaruucaadka yurub ayaa sidoo kale yaraan doona waxayna arrimahaasi sare u qaadayaan in dheelatirka awoodeed uu isugu biishubto dhanka mujaahidiinta al-shabaab ayuu yidhi matt brayden warbixintan ay diyaarisay wakaaladda wararka a f b ayaa ku soo aadaysa xilli aad looga dayranayo masiirka maamulka muqdisho waxaana ka mid a dadka ka walacsan xaaladahaasi xogayihii hore ee gaashandhigga ingiriiska gevin williamson oo maalmo ka hor shaaciyey in gebi ahaanba ay fashilantay kooxda riddada soomaaliya
mahadsanida cali yare in ka badan afartan askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay magaalada kharduum ee caasimadda dalka suudaan walaalka cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya ah ugu yaraan afartan iyo laba askari oo etoobiyaan ah ayaa dhegta dhiigga loo daray maalmo un kadib markii ciidamada suudaan ee uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan ay kooxda murtasaqada ah ee r s f dib ugala wareegeen caasimada dalka suudaan ee khurduum askartan etoobiyaanka ayaa lagu laayay dhowr goobood oo ku yaala gudaha magaalada khurduum sida ay tabisay warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya inkastoo waxwarar ah oo dhacdadan ku saabsan aanu kasoo bixin dhinaca taliska ciidanka suudaan waxaa jiray warar sheegaya inay jiraan calooshood u shaqaystayaal etoobiyaan ah oo la safnaa kooxda dacmu sariic ee uu taageero maamulka haysutaga imaaraadka sida ay baahiyeen qaybo ka mid ah warbaahinta gudaha ah ee dalka suudaan walow warkaasi uu beeniyey maamulka adis ababa sidoo kale wararka ayaa sheegaya inay jiraan murtasaqo kale oo ka tirsan kooxda t b l f oo iyaguna la safan kana barbar dagaalamaya ciidanka suudaan ee cabdifataax al burhaan kuwaas oo lagu eedeynayo inay wadaan abaabul ka dhan ah etoobiyaanka ku sugan magaalada khurduum mahadsanid cabdiqani xog dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallada khasaaraha kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa qaraxaasi inta la xaqiijiyay ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka kale wilaayada shabeellada hoose dagaallo culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka degmada afgooye ayaa sababay dhimashada sagaal iyo toban askari oo murtadiin ah iyo dhaawac afar iyo toban kale iyadoo mujaahidiintu ay qaniimaysteen hub kala duwan dhanka kale wilaayada gedo waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen bar kontaroolo maleeshiyaadka ridada kaga sugan yihiin degmada beledxaawo waxaana jira khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi taliyaha booliiska kooxda ridada soomaaliya ayaa shaaciyey in boqolaal ka mid ah maleeshiyaadkooda ay kasoo firxadeen furimaha dagaalka kadib markii ay u adkaysan waayeen weerarada mujaahidiinta mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya cabdiqaani maxamed xili maleeshiyaadka murtadiinta si xun loogu jebiyey furmaha dagaalka ee wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayay kooxda ridada soomaaliya bilowday inay beegsato maleeshiyaadka kasoo cararay goobaha dagaalka taliyaha booliiska kooxda ridada ayaa soo saaray liiska boqolaal askar iyo saraakiil ah kuwaas oo kasoo baqa cararay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe kadib markii ay u adkaysan waayeen rasaasta mujaahidiinta asad diyaano oo ah taliyaha booliiska kooxda ridada ayaa bilaabay inuu baafiyo ilaa boqol afartan iyo shan askari kuwaas oo kasoo cararay furmaha dagaalka maleeshiyaadkan ayaa iyagoo aan dhag la qabta lahayn orod ku galay muqdisho kadib markii ay geesiyaasha towxiidka ku baaxsadeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe maleeshiyaadkan ayaa ka firxaday deegaanada warta debi samatar iyo masjid caligaduud ee shabeellada dhexe halkaas oo ay mujaahidiintu dagaallo malxamad ah kula wareegeen sida ay wararku sheegayaan maleeshiyaadkan oo markii dambe lagu celiyey degmada cadalle ayaa markii dambe kasii cararay degmadaasi maleeshiyaad daacad u ah asad diyaano ayaa xoog ku galay xarun telefishan oo ku taala magaalada muqdisho kadib markii ay warbaahintaas warbixiin ka diyaarisay firxadka maleeshiyaadka ah ee jiidaha dagaalka waxaa la arkayay maleeshiyaadka oo gaadiid ku guraya wariyeyaasha islamarkaana xiraya xarunta baraha bulshada ah ee soomaalidu ku wada xiriirto ayaa si aad ah loogu maadaysanayay guuldarrooyinka soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona qaaqlayaasha iyo wariyaashu ay soo bandhigayaan muuqaalo muujinaya maleeshiyaad diifta dagaalka ka muuqato oo cagaha wax ka dayayay markii ay sheeda ka arkeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab
bulshooyinka ku kala dhaqan magaalooyinka ceelbuur iyo alcade ee wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo gedo ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimkii cusba ee mu'asasada alkataab ay soo saartay aynu ku hormarno magaalada ceelbuur iyo marwaan maxamed allahu akbar waa kan abwaankii qori arbija loo dhiibay meesha toogtina oo la helay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkani waa fagaara ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo ay soo xaadireen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur fagaaraha ayaa waxaa lagu daawanayay filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba ee ahaa hadiyaddii ciidulfidri ee alkataa'ib ugu tala gashay muslimiinta
صافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد خيول الوغى الصافنات الجياد تنادي هلم الجهاد الجهاد تنادي هلم الجهاد الجهاد
bulshadii soo xaadirtay fagaaraha ayaa ahaa kuwa aad u daneynayay islamarkaana xiise ballaaran u qabay daawashada muuqaalkan lagu soo bandhigayo tababarka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusufa mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaan la dhex marnay bulshadii soo xaadirtay fagaaraha iyagoona ka warbixiyey muuqaalada ay goobta ku daawadeen oo uu qayb ka ahaa filimka cusuba caawa waxaan joognaa een magaalada ceelbur gaar ahaan dhabarka dambe ee masjiduraxma een halkaasoo caawa aan ku daawanayno een filinkii xiisaha badnaa ee alkataabi dhowaan soo saartay een filinkaas oo lagu soo bandhigay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf een filinka waxaa ka soo muuqanaya een abwaano sidoo kale culummo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada runtii dadkaasoo aan dhihi karo een waxaa waaye waa hurmudkii bulshada een bulshada ceelboor runaantii caawa waxay arkeen wax ay indhahooda ku doogsato een alkataa'ibna waxaan leenahay ayagana jasaakum allahu khayr aljazaa sakriga waxaa waaye iyo soqoorka iyo waxaa waa difaaca muslimiinta waa arrintiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay een ha idinka amal mariyo ajirkiina ilaahay subxaana wa tacaala ma dayaco bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku sugnahay magaalada ceelbuur caawa waxaan daawanaynaa halkaan ku daawanaynaa filinkii alkitaabi ay soo saartay dad fara badanoo culamo ah iyo abwaaniin oo waxaa weeyaa mataqaanaa halkaan lagu soo bandhigay farxaddayda aad bay u wanaagsan tahay waana soo dhowaynayaa insha allahu tacaala alkitaab waxaan leeyahay shaqada ay wadaan ilaahay subxaana wa tacaala garab allaha ku siiyo juhdi fara badan ayay bixiyeen iclaamka xarakada waxa waaye kaalo weyn ayay ugu jiraan waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa juhdi badan ay ku bixiyaan iyo dadaal ilaahay subxaana wa tacaala dembigoodana ha ku dhaafo intaas ayaan kusoo koobaya wailaahi bitawfiiq dadka muslimiinta ee soomaaliyeed een weli jihaadka soo haleelin walaalayaal waad aragtaan culimmadii abwaaniintii cuqaladii dadkii meeshu xaqa jirana hadda waad ogtihiinoo hore waad u ogeydeen haddana maanta waxaad aragtaan indhihiinni iyo dadkii aad ku daysan lahaydeen oo furimaha iyo mucaskaraadka ka dhex muuqda soo haleela jasaakumullahu khayran dhowaan ay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay baahiyisay filim xiiso badan oo lagu soo bandhigaya tababarka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusufa ay ka qalinjebiyeen abwaanada culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed iyadoona durba filimkaasi lagu daawaday fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid marwaan sidoo kale sida looga daawaday isdaarkaasi magaalada alcadde ee wilaayada islaamiga gedo waxaa inoo haya walaalka casaam carafaad
halkani waa bartamaha magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo oo ku caanbaxday daawashada aflaamta jihaadiga ay soo saarto mu'asasada al-kataa'ib ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo buuxdhaafiyey boqolaal ka mid a bulshada magaalada qeybaheeda kala duwan sida ragga dumarka iyo carruurta iyadoona xalay halkan ay ku daawadeen filimkii mucasarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf oo habeen hore baahisay mu'asasada al-kataa'ib kaasoo aada u xiiso badnaa allahu akbar allahu akbar
markii uu soo dhammaaday daawashada filimka ayay idaacadda islaamiga andalus mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a bulshadii usoo daawasho tegay filimka iyagoona ka warramay filimka iyo waxyaabihii ay ku arkeen hadda dhan ahayd waxaan ka daawanaynaa sida jihaadka ayaan ka daawanayna isticdaadkan ka daawanaynaa dadka kumaan kuma caawa ku tuuranahay dadkoo dhan waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan waragalno wada istaagno hal nin oo harib baan rabjaynaynaa ool baan baxaynaa intanada meesha caawa taagan waxaan rabnaa inaad aan tagno caskaraadkan wadagelayna waana diyaar garoobaynaa hadduu alla yidhaahdaa diyaar baana insha allah saacaddan waxay ka bilowdo kitaabka ilaahi baan rabaa inuu gargaaro dhallinyarada meel walba joogtaan miyii magaalo ninka joogo jihaadka ka qaybgal miyii magaalo odayaasha waxaan leeyahay inaad ka
bulshada horta aad bay cawada u barwaaqaysatay waxaan la filaynin baa la arkay oonaan laga filayn ayaamahan meelaha inay ka dhacayaan rag aan in la maqla ma ogi aan la arki jirin baa la arkay dadka aad bay u faraxseen xaqiiqadii marka nimaa wibi geeyey geel markaasuu malaay badan lugaha ka daaray warbal ka warrameer geeli ma soo nabad fulay war geel cawadu waa soo fulay laakiin yaxaas dhal ah intuu lug iga daara lugaha intuu iga daaraan ogahay hadday tabar galaan wibi dambe kuma arooraya buu yidhi laguma aroorahaya war waxaan lugaha ka daarayba yaxaas buu malaynayaa dadka waxay isku raaceen intaan iyo inta kale haddii ay maanta howlgalaan oo aan la kala harin gaale inay oraxdeeda dhacday aan leeyahay marka waxa ii muuqdo markaan fiiriyo iyo faraxa garguurta hawla u taal horta garguurta haddaa laga guro gacmaha loo gaagaabiyo jilbaha gurguurtaan horey u nacayo gugiisaa horey u tagayo giraangirin dayma guryuhu gadani gabdhihii maaragtay gunti mafuri gurguurtana gabalkiisa waa dhacan leenna macaskarka dee diyaargarowga muslimiinta unbuu ka hadlayey muslimiintu inuu inay diyaargarowdana waa shay diini awi ilaahay baana amray nebigaana amray sala allahu calayhi wasalam wuxuuna daba socday dadkan dadkii qudwada u ahaayo hore oo dadkan ay ka dhasheen buu daba socday axmed guray sayid maxamed sheekh bashiir sheekh xasan barsame raggii mujaahidiintaa buu daba socday abwaanada ah iyo culummadu hadde waa qudwadii iyo indhihii dadka maadaama iyaku hadde ay kiceen dadkiiba maxaa u haray waxba ama harin dadka waxaa weeye marka rartiga hore rartiga dambe uu saanqaadkiisa leeyahay marka uun saanqaadkooda unbaa la yeelan doonaa insha allah abwaanadii iyo culimmadii inay tababarkii ay ku guulaysteen maasha allah dhallinyarada waxaa u joodinayaa iyo gabdhaha muslimaadka ahba farducayn buu noqday inaan wada kacno dhammaantanno halna uu harin oo muqdisho furanno filimkan oo muwaasasada alkataab ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ugu talagashay munaasabadda ciidul fidriga ayaa waxaa si weyn loogu daawaday qaybaha kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsantaha carafaad walaalaha muslimiinta ayaa hawada nagala socdo warkii dahurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warkii xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu